habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda cawisnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimco ah bisha aktoobarna waa soddon sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika iyo boggaan internetka ku leenahay ee ciwaankayagu yahay v o a somaly com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo jamaal axmed cusmaan
hadalnay dhowr ereaan ka hadalnay qaarna hadda ay degdeg yihiin oo mustaqbalkan dhow in la dhaqaajiyo la rabo waxaan ka hadalnay dhinaca amniga khaasatan amniga xagga badaha indiya inay soomaaliya ka kaalmayso xag qalab iyo xag aqoonba
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ra-iisul wasaaraha indiya kala hadlay in soomaaliya laga caawiyo amniga badaha dee kaarka layska qaadan uun maayo cidda kaarka bixinaysa qofkii iga horreeyey kaiga dambeeyaba ku aysiisay haddaanaan la garanayn oo ayaguna ay og yihiin anugu halkeen tagaa ay diyaar u yihiin inay raacaan xeerka xisbiga u yaalla diyaar baannu u nahay annaguna wax alliyaallo waxaannu iska hor taagayna iyo wax alliyaallo waxaannu caddamadka ka samaynaynaa midna ma jirtee diyaar baannu u nahay
kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen axmed caydiid wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka somalilan oo dhowaan xilkaasi iska casilay jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel oo ah guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiya somalilan welina xilkaasi ku magacaaban waxaana labada siyaasi ay ka qayb qaadanayaan barnaamijka faaqidaadda jimca ee v o a oo maanta diiradda lagu saaraya waxyaabaha sababay in dowladda madaxweyne siranya iska casilaan mas-uuliyiin u badan wasiiro tiradii ugu badnayd oo gaaraysa ilaa iyo toban waxayna qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii dhowaan ku dhacday duleedka degmada afgooye iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ruux falastiini ah oo la sheegay inuu ku midiyeeyey laba arday diimeed israa'iiliyiina gudaha magaalada jeruusalaam ayay ciidamada ammaanku jimcaha maanta ku dhaawaceen isla magaaladaas ciidamo fara badan ayaa howlgal ammaan sugidda ka bilaabay xarun tareennada laga raaco oo bariga jeruusalaam ah waxyar kadib weerarkaasi markuu dhacay horaantii jimcaha maanta waxaa la sheegay in rasaas lagu dhuftay laba ruux oo lagu eedeeyey inay midiyo ku weerareen askari boliis israa'iili ah gudaha daanta galbeed saldhig ciidan oo u dhow hebron afhayeen u hadlay boliiska ayaa sheegay in mid ka mid ah labada weerarka qaaday la dilay halka mid kalena la dhaawacay sidoo kale askariga ayaa isna goobtaasi lagu dhaawacay maxbuuskii ugu dambeeyey haysta deganaanshaha dalka britain ayaa laga soo daayey xabsiga maraykanka ee gontanamo bay ee ku yaala dalka cuuba xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip homed ayaa sheegay in shaakir caamir oo u dhashay dalka boqortooyada sacuudi carabiya la geeyey dalka britain caamir ayaa xabsiga milatariga ee maraykanka ee gontanamo bay ee ku yaala dalka cuuba ku jiray tan iyo sanadkii labadii kun iyo labadii kaasoo aan xukun lagu ridin ama aan maxkamad la horkeenin caamir ayaa sanadii labadii kun iyo kowdii laga qabtay dalka afghanistan xilligaasoo lagu eedeeyey inuu ka barbar dagaalamayay ururka taalibaan uu sidoo kalena la kulmay hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laden amir ayaa la xaqiijiyey sii deyntiisa sanadii labadii kun iyo toddobadii balse ilaa iyo hadda xabsiga kusii jiray qareenka u doodaya camir ayaa sheegay intuu ku jira xabsiga guntanamo bay in loo geystay jirdil
ururka qaabilsan dhowridda xuquuqda aadanaha ee dalka siiriya ayaa sheegay in ugu yaraan afartan qof ay ku dhinteen boqol kalena ay ku dhaawacmeen weeraro gantaalla oo dowladda siiriya ay ku qaaday jimcaha maanta meel u dhow caasimadda dalka siiriya oo ay haystaan kooxaha mucaaradka ururku wuxuu caddeeyey weerarkaas inay dowladdu ku duqaysay meel suuq ah oo dadku ku badnaayeen oo ku taalla magaalada duuma taasoo dhinaca waqooyi bari kaga taalla magaalada dimashik ee caasimadda siiriya waxaana la tilmaamay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto dowladda siiriya ayaan ka hadlin arrintan hase haatee ururka u dooda xuquuqda siiriya ee baniaadanka ayaa sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ay dowladda siiriya weeraro noocaasi oo kale geysato sidoo kale markaa sida laga warqabana tan iyo sanadkii laba kun koo iyo toban waxaa dagaalada ka socda dalka siiriya la sheegay inay ku dhinteen dad tiradooda lagu qiyaasay laba boqol iyo konton kun oo qof oo u badan rayid xukuumadda teheraan ayaa xabsiga u taxaabday ganacsade haysta dhalashada dalkaasi midda maraykanka oo dalka iiraan u tegay siduu ugu booqan lahaa qaraabadiisu halkaasi degan muddo hadda laga joogo laba toddobaad ka hor saamaaka ah namazi ayaa ah madaxa istaraatiijiyada iyo qorshaynta ee shirkadda crescent petroleum ee fadhigoodu yahay magaalada duba ee dalka isku taga imaaraadka carabta wargeyska wall street ayaa qoray ninkaasay xireen ciidamo gaar u ah oo ka amar qaata hogaamiyaha dhanka diinta ee dalka iiraan ayatolahi cali khamaney wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xaqiijisay xiritaanka muwaadinka maraykanka ee lagu xiray dalka iiraan iyadoo arrintani ay shalay ka wada hadleen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa maxamed java shreef
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale idaacadda v o a ayaadna warkaasi ka dhegaysanayseen sida aad ku maqasheen idaacaddii galabnimo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi gaar ah siiyey laantaaf soomaaliga ee v o edu waxa uu kaga hadlay kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi iyo waxyaabihii uu kala hadlay boqortooyada sacuudiga oo dhowaan uu buuqday qaybta labaad ee waraysiga waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga jawaabaya wadatashiga iyo tilmaamaha habraaca doorasho ee sanadka laba kun lix iyo toban mustaqbalka soomaaliya iyo arrimo ay ka mid yihiin dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda al-shabaab iyo sidoo kale diyaarad maalintii arbacdii ku dhacday duleedka degmada afgooye oo la sheegeen kooxda shabaab gacanta ay ku dhigeen wariyaha v o a ee stuudiyaha london jooga ridwaan xaaji cabdiweli ayaa ugu horeyn weydiiyey sida lagu hubin karo in dadka soomaaliyeed ay kaalin ku yeeshaan wadatashyada looga arinsanayo labakunlixiytobanka iyo sida uu u arko shakiga hareeyey in dowladdiisu aysan daacad ka hayn isbedel inuu dhaco dabcan dee annaga dabeecadaha dalkeena iyo dadkeenu maanta ku sugan yihiin in la kala shaki qaba iyo in maxaanku irahdaa cabsi badan la qaba iyo waxyaabahaas oo dhami noloshay kamid yihiin wax hadda anagu aan aada uga cabsanayna ama shaki uga qabno maaha laakiin dee dalka inaan iyo dadkaba inaan ka keenno shakigaas iyo cabsidaas oon kalsooni gelino dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annagu waxaan wadnaa howl aan hore loo soo qabanin oo ah nidaamkii dowladuhu ay isu badbedelayeen oo xukunka iyo awoodda mar walba muxuu ahay loo bedelayay oo qofka yimaada loogu wareejinayo oo kii baxaya uu si nadiifa ku baxayay oo haddii uu joogayana si sharciyad loo nadiifa uu ku joogayay laakiin dhaqamadii sanadihii ugu dambeeyey soo jiray inaan ka gudbinaan rabnaa dalka marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxaasina waa waxaan hadda anagu samaysanayno gacanteena aan ku samaysanayno maalin walba meel baan joognaa shalay meelaan joognay meelihii shalay iyo dhaqamadii shalay aan kusoo dhaqanay aada iyo aaday u fiicnaayeen lianna maanta meesha aan joognayna keenin laakiin maanta waxaa noo yaalla waxay tahay meeshii shalay meel kasii fiican inaan gaarno markaan waxaan rabnaa dowladnimada in gobolada iyo degmooyinka iyo banaanka ay dhinac ka gaarto oo lagu soo dhisaan rabnaa haddana xamar keliya inaan joogno oo xamar lee lagu dhisa ma aha degmaan tegaynaa haddaan tegi weyno gobol aan tegaynaa haddaan tegi weyno dowlad goboleed aan tegaynaa meeshii aan tegi karna hadba inay tahay oo xamar aan ka bixino dadka banaanka jira gobolada iyo degmooyinka degan inaan fursad siino oo ay codka kusoo biiraan waa gartay laakiin madaxweyne waxaan filayaa dee weli inaad tahay musharax madaxweyne oo labada kun iyo lix iyo tobanka aad doonayso inaad mar kale soo noqoto haddii lagu doortaba laakiin waxaa dad badan ay isweydiinayaan inay dhaqan u tahay madaxda afrikaanku inay maadaama ay awoodda marka ay ku fadhiyaan inay soo noqon karaan oo ay wax maroorsan karaan marka inay cadaalad dhacdo oo wax aadan maroorsan ama dowladda hadda jirta aanay gebi ahaanba wax maroorsan yaa xaqiijinaya war hadde maxaaban u maroorsanaynaba waaban joognaaye waxaanba u loobin garayn karnay oon dadaal badan u geli karnay aan sii joognaanba dadaal badan u geli karnaa oo aan ka shaqayn karnaa marka dee waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed kalsooni waxaaban leenahayba yani aniga waxaan ku baaqayaa doorasho iyo nidaam cusub hala galo iyadoo dad badani ay aaminsan yihiin in madaxweyne mar yimid soomaaliya aanu soo noqonaynin aniga inaan soo noqday inaan joogo iyo muhiimadda ma aha haddii inaan joogo aan rabana siyaabo kaloo badanoo inaan joogo aan ku raadin karaa jirtoon ku raadin lahayn aniga iyo dadka mas-uuliyadda haya intaba laakiin dee taas muhiimadeennu maaha annaga waxaa muhiim noo ah waa dalka waxaa muhiim noo ah waa dowladnimada soomaaliya umaynan imaanin inaan boqortooyo dhisno soomaaliya dig dhaqankii dictator dictatorship waa ka dhammaaday kuma soo noqonayo kooxda al-shabaab oo qaarkood hadda eh, sheegtay inay eh, isis ku biireen dabcan waxaa jira in mararka qaarkood ay magaalooyin ama tuulooyin ay qabsadaan mararka qaarkood waxaa dhici karta in meel aan ka fogeyn magaalada muqdishoba ay joogaan oo dhowaan ay diyaarad ku dhacday oo la sheegay inay xataa diyaaraddii iyo dadkii saaraa iyo wixii saaraaba ay gacanta ku dhigeen En, marka ma isleedahay al-shabaab weli waa xoogan yihiin en, dhinaca kalena waxay caqabad ku noqon karaan xataa wadahadallada iyo wadatashiga la doonaya in dadka laga qeybgeliyo ee mustaqbalka soomaaliya
ee yacni annagu marna shabaab waa dhammaaday oo ma jira ma dhihin shabaab waa jiraa laakiin waxaan rabaa maalin maalmaha ka mida waxaan u dabaaldegi jirnay degmada wardiigle laga saaray iyo degmada dayneelaa laga saaraan u dabaaldegi jirnay oo gabdhaheenu ay ciidamada biyaha ka daba qaadi jireen oo dagaalka uu ka socon jiray maantana meelaha uu ka soconaya waad garanaysaa meel lagu yaqaano oo macruuf oo ay degan yihiin oo saldhigyo waaweyn kuleeyihiin maba la garanayo hawdkaas iyo dhulkaas soomaaliya ee duurka ah ee maxaanku yidhahdaa cid ku jirta oo muxuu jadaas ku dhex jirtaa waaye e marka in ay dhacyaan waxyaabahaas waa magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waad garanaysaa meelaha ay joogi jireen iyo bil walba inta qarax ay samayn jireen iyo maanta meesha ay marayaan war nimanku annaga afka iyo mediaha ka noolaynayna ee niman nool ma aha waa niman tegey diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid bur mooryaan oo burcada oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadkii afduubatay la carartay macnaha waa la daba joogaa ma aha inay muxua meeshaas sheekadooda ku dhammaatay marka shabaab waa tegey inay isis noqdaan iyo inay alqaacide ahaadaan iyo inay shabaab ahaadaan wax weynay samaynaysa ma laha waa laga yaabaa dhibka dadka inay ay soo kordhiyaan beryaha ugu horeeya waa laga yaabaa inay maxaan ku irahdaa laakiin dadka soomaaliyeedna khaldin shabaab noqo ama qaacide aha alqaacida ahaw ama muxuu ahay daacish ahaw ciddaa doonta arhaw argagixiso anagu waa noo argagixiso wax kalaray kala leedahay ma laha dadka iyo dhulkana dhulka dadka iyo iyo argagixisada dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulka dhulkaa soo hara xaaqinkuna waa dhammaadaa argagixisu waa xaaqin wuu dhammaanaya ilahay idinkas weliba mar dhow wuu dhammaanaya hadii ala yidhaha waraysiga madaxweynaha oo dhammaystiran kala soco boggeenna v o a somaali dot com sidoo kale qayb kale oo ka mid a waraysiga madaxweynaha waxaad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofeenka ee beri wuxuuna kaga hadli doonaa faragelinta waddamada dariska uu madaxweynuhu qaray inay jirto ridwaan xaaji cabdiweli ayuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda indiya ku sugan khadka telefoonka ugu warramay
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo oo si toosa uga imanaysa magaalada washington ay si wada jira u daadiinayaan jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure waxaan weli war laga hayn halka ay ku dambayso cidda lahayd iyo waxa ay siday diyaaraddii maalintii arbacadii ku dhacday duleedka degmada afkooye ee gobolka shabeellada hoose welina ma jirto cid si rasmiya uga hadashay diyaaraddaasi haddii ay tahay dowladda soomaaliya ciidamada amisan ee dalka jooga iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo wararka qaar ay sheegayaan in goobtaasi ay diyaaradda ku dhacday ay iyagu ku sugnaayeen wariyaha v o e magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho inkastoo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur seediye uu faahfaahin dheeri ah bixinin haddana waxauu v o a u sheegay in weli ay ku howla yihiin xogaha ku saabsan diyaaraddii ku dhacday duleedka degmada afgooye waxaana uu sheegay in diyaaradan oo nooceedu ahaa doniyal ay ka diiwaan gashnayd dalka kenya kana soo duushay iyadoo kusoo jeeday siduu yidhi garoonka magaalada muqdisho hadalkaas oo ka hor imaanaya warar hore oo sheegayay inay kusii jeeday garoonka belidoogle oo boqoliyo toban kilomitir koonfur kaga beegan magaalada muqdisho ma jiraan wax wara uu kasoo baxay dowlada soomaaliya iyo amisom hase yeeshee waxay ka wadi siman yihiin in deegaanka ay diyaaradu ku dhacday oo lagu magacaabo cismaan durre ee al-shabaab maamusho suurtagalna ay tahay in shaqaalaha diyaaradda la socde ay iyagu gacanta ku hayaan warar goordhow soo baxayna qaarkood waxa ay tibaaxayeen in goobta ay ka kaxeeyeen shaqaalihii diyaaradda saarnaa oo soomaali iyo ajanabi isugu jira qaar dhaawacyo qabana ay ka mid yihiin warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya diyaaradan iyo cidda ay u socotay wararka qaarkood waxa ay sheegayaan inay u kiraysneyd howlgalka midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana ay sahay u waday halka kuwa kalena ay sheegayaan in laga yaabo in ay siday wax ka badan sahay taa oo haddii ay sax noqoto khatarteeda leh in gacan aan ahayn dowladda ay diyaaradu gasho ma ahan markii ugu horreysa oo diyaarad ay ku dhacda meel ku dhow degmada afgooye hornaanta bishan oktoobar ayaa ahayd markii diyaarad laga leeyahay wadanka masar oo sahay u siday ciidanka midowda afrika ee soomaaliya ku sugan ay ku dhacday wadada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye taa oo dadka ay su-aalo iska weydiinayaan waxa ugu wacan in diyaaraduhu afgooye ku dhacaan iyo waxa afgooye kaga horeeya seynab abuukar maxamed v o a muqdisho
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqiidaada toddobaadka waxaad soo diyaarisay soona jeedinaysaa sahre ciidla nuur
kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa khilaafka ka dhex taagan xisbiga kulmiye suurtagalnimada qabsoomidda shirka golaha dhexe ee loo ballansayay in la qabto tobanka noofembar iyo sidoo kale tallaabada ay qorshaynayaan inay qaadaan xubnihii iska casilay golaha wasiirada ee somalilan arrimahaasi iyo kuwo la halmaala ayaynu ku qaadaa dhigi doonnaa intuu barnaamijkeenani socdo waxaana nagala qaybgelaya xuseen axmed caydiid oo wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cege jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye haatanna weli xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoonyahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunka islamarkaana falanqeeya waxna ka qora wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada london dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka annagoo aad idinkaga mahad celinayna wakhtigiinna ee aan ugu horrayna jaamac shabeel weydiiyo waxa uu salka ku hayo murankan xisbi xaakimka ka dhex taagan ee ilaa golihii xukuumaddana kala jebiyey horta mashaakil weynu taageen oo sababay anagu ma aragno in kooxdaa wasiirada ee tiradaa lih ay iscasilaan sababta waxaa weeye xisbiga wuxuu ku socdaa shirkii golaha dhexe shirkii golaha dhexena waxaa lagu dooranayaa waa musharaxiin waxaa codaynaya dee go'aanka lihina waa xubnaha golaha dhexe marka annagu maanaan arkayn loomanay muuqanin sabab kalifta in ay intaasoo wasiir yidhahdaan waanu iscasilaynaa oo ay xilalkii iska casilaan oo ay iyagoo ku salaynaya weliba xilalkii ummadda ay u hayeen ku salaynaya shirka golaha dhexe xisbiga oo waxay ka tabanayaan shirka golaha dhexe xisbiga iyo hawshiisa dee waa xubno xisbiga ka mid oo raggida aasaasa ay ka mid yihiin way xalili kari lahaayeenoo halkaa dee way ka wadi kari lahayeen hawsha iyagoo xilkooda wasiirnimana haya ka waxa isku xidhayba maanaan fahmin annagu su-aashaas bal waxaa inooga jawaabi doonaa xuseen axmed caydiid oo ahaa wasiirkii cadaaladda ee somalilan ee dhowaanna iska casilay xilkaasi mashaakilkaa waxaa sababay waxaanu ka warhaynaa madaxweyne siiraanyo inuu teramkii hore ku jiro teram labaadna inuu dastuurku xaqu siiyey markii teramkii koowaad soo dhammaanayey wuxuu madaxweynuhu u taagnaayu dee ilaa imakadanba aanu welise cadu u sheegin inaanu musharax madaxweyne ahayn sfagaaro walba wuxuu ka sheegi jiray inuu musharax madaxweyne yahay xaq buu u lahaa waanu kula soconnay muuse garab orday oo yidhi waan la tartamayaa laba jiraax baa sidaa khilaaf ku abuurmay madaxweynuhu tiisi waa soo gaabiyey dabeedna dhexdhexaad baan imanayaabuu maalmo dambe ku dooday dabeedna dhexdhexaadnimadii buu haddana ka guuray xisbigii oo kala fadhiya oo qola ay tidhi xisb midaysay oo dabeedna ay tidhi kaararkii soo doontoo isdiiwaan geliya oo nin musharax iyo madaxweyneah iyo nin musharax madaxweyne ku-xigeenihii ay maamulanayaan shirkii laba xubnood oo kaleoo hogaankuna la shaqaynayaan laba xubnood oo qolada kale musharaxiinta kan la socotaana ka maqan yihiin meeshuna waa meel lagu tartamayo ama muuse ha tartamay iyo qaar kale ama madaxweyneba hadduu doonaha soo gale saaxad kastoo lagu tartamayo waxaa shardi u ah dadka shirka keenaya inay yihiin dad lagu kalsoon yahay oo dhexdhexaad ahoo dhinacyadu aaminsan yihiin tii meesha waa ka baxsantay waxaa dhacday markaa madaxweynuhu inuu dhinacii uu awel hore la sifnaa mooyaane dhinacii kale u wareegay oo uu dhowaan un qaatay habeen saddexaadkii ama afraadkii in muuse uu dhiso wasiiradii qaarkuu yidhi ila dhisa khilaafkana halkaa isagaa marka hore dee sababtiisa ayaa halkaa lagu kala tegey wasiiradii waxaa u muuqatay marka hore la garabka ahaa ee uu ka guuray markuu halkaa xisbiga kala tegey waxaa u muuqatay inaanay madaxweyneha golaa kusii wada jiri karayn si xisbiga looga shaqeeyo arrinkiisa inaan lagu sii wada jiri karayn ninuun madaxweyne amarkiisa qaadanamayo mooyaane ninkii kale aanu ku jiri karayn marka maanaan danaynin wasiirnimadii iyo xililnimadii waxaanu danaynay xisbiga ta aanu uga baxnay ee aanu dibadda u tagna taa weya waan gartay xuseen axmed cadiid waxaad carabka ku dhufatay in madaxweynuhu marka hore uu dhinac la safnaa laakiin habeenadii ugu dambeysay uu go-aankiisii bedelay oo uu dhinaca kale la saftay marka raalli waxaad ku haydeen madaxweynuhu marka horeba inuu dhinac raaco marka maxaa uu u diideen haddii uu madaxweynuhu kolleyba dhinac raacayo maxaa ku jaban hadduu dhinac kaleba raaco madaxweynuhu horta dhinac iyaga ma ahayn madaxweynuhu isagaa musharaxa baan halkaa idhi oo annagaa isaga la dhinac ahayn jaamac iyo qolada kalena dhinac kale ay ahaayeen waad mahadsan tahay waxaan u tegayaa jaamac shabeel ayaan weydiinaya intaynaan dhaafin arrimaha xusbiga jaamac waxaad sheegtay inaan wax mashaakilihi jirin wasiiraduna sababtay isku casileen aanad kaba warhayn amabaanay ahayn wax weyn oo meesha yaalla laakiin xuseen axmed caydiid waa kaa inoo sharxay ujeeddada ay isku casileen iyo dhibaatadu meesha ay taallo adigu arrinkaa maxaad seed u aragtaa xuseen wuxuu inoo sheegay iminka uu inoo caddeeyey in madaxweynuhu markii hore dhinacooda ahaa markuu dhinacoodii ka baydhay ee uu dhinacii kalau soo baydhayna inay tahay iska casileen madaxweyneanu taageerin hadday madaxweynaha taageerayeen dee waxayd inay la socdaan madaxweynaha mushkuladana iminka wuxuu ka dhigay mushkulad madaxweynaha iyo iyaga dhex taalla mushkulad madaxweynaha iyo iyaga wasiiradiisa dhex taallana anagu maanaan ogeyn oo meelay maraysana maanaan ogeyn madaxweynu meeluu ku yidhi waxaan taageerayaa dhinaca muusaan taageerayaana lama sheegin madaxweynuna wuu ka sheegay warbaahinta inaanu taageerin cidna taageerin uu dhex yahay wasiirahana waxayd inay madaxweynaha u tagaanoo ay hubiyaan haddii cid warka u keento warka laguma camal falowna waa la hubiyaa hubsiina la-aan baanu u haysanaa inay ku kaceen falkan xataa hadduu dhinac raaco waxaa lagu tartamaya waa xubnii golaa dhexe dadkan codaynayoo dhami madaxweynaha maaha dadkan codaynaya waa golii dhexee xisbiga dadka lagu kala guulaysanayana waa golii dhexee xisbiga waxaan madaxweynaha ay ishiuga uga dhigayaan annagu maanaan fahmin madaxweynuhu waa madaxweyne waa qof bil'aadana laba kastoo tartamaya markaad eegto qof qofku dhinacuunbuu jeclaysan karaa weli laafkiisa lagama hayo dhinacuu jeclaystay mana ogin meeluu ku yidhi muusaan taageeraya te waxaanu aragnaa un annagu wax waxaan jirinuun inay iska dhaadhiciyeen markuu leeyahay madaxweynuhu meel uu wax ku sheegay lama hayo dadku dee waxna afkay ka odhan karaan waxna uurkay ka odhan karaan waxa uurka ilaahay baa dee ayaa oo qura akhriyi kara waxa afka ka yimaadana ficilkaa lagu raacaa ficilkii shalayta madaxweynuhu ku tegay xarunta oo iyadoo xisbiga kala fadhiyo oo qolana hawshii iska wadato qolana hawshii ay ka maqan tahay oo loo diiday oo laga xidhay oo la yidhi ama meesha fadhiya ama iska taga lagu soo yidhi labadii xubnood ee guddoonka ahaa ee musharaxiinta kala raacsanaa oo laba uun musharaxa muuse biixin raacsani hawsha hogaaminayaan xisbigoo sidaa u kala fadhiya markuu muuse madaxweynaha shirka ku qaatay ee uu meesha geeyey ee uu madaxweynuhu shaambadeeyey in xisbiga howlihiisi saani u socdaan ee uu isna ku soo biiriyey awooddii ciidan iyo tii dhaqaale iyo tii awoodeed garabkii hore u jiray ma dhexbaa mise dhinac buu raacay taasi miyaanay ficil muujinaysa ahayn inuu madaxweynuhu kala dhaqaajiyo xisbigii dhinaca kale su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo xuseen axmed caydiid jaamac shabeel wuxuu carabka ku dhuftay inaydaan waxba hubsan oo aanu madaxweynuhu idinka si toosa waxba idinku odhan war laydiin keenay uun aad markaa arrintan kaga gubateen madaxweynaha ma kala hadasheen idinku oo toos madaxweynuhu ma idinku yidhi dhinacaasaan raacsanahay madaxweynuhu wuxuu wuxuu ogyey iyo waxa lagu wado bannaanka ma wada taal dadkana u wada sheegi maayo xalay buu lahaa dhex baanay xarunta dhexdeedu ka lahaa dhex baanay isagoo garab la fadhiya oo kaarkii ka qaatay anigu kaar maan anigu kaar maan qaadan musharaxiinta qaar kaar may qaadan dhinaca iyagii kaaran ma qaadan madaxweynuhuna waa kaa kaarkii la qaatay haddaanay taasi caddayn u ahayn inuu dhinac raacay dee hubsima la-aan baynayuu odhanine madaxweyneha afkiisay ka soo baxday muslimowna run sheeg muslimiinuna uga qaadan kuwii goobjoogga ahaa hadday warkuu keenay keeneen ragguu ku yidhi dee weydii xilsi weydii dee halka eh, waan gartay jaamac shabeel baynu siinaynaa waktiga jaamac haye xuseen wuxuu ka dhigay sabab tii ay isku casileen iyo sababta meesha kaga baxeen iyo caddayntii madaxweynuhu inuu dhinac raacayba wuxuu ka dhigay tegiddii uu madaxweynuhu tegay xarunta waxaa ka horraysay iscasilaadoodaa ka horraysay dhawaaqoodaa ka horreeyey qayladoodaa ka horraysay waxaa u dhexaysay saddex cishaa u dhexaysay ma markaa miyay sii ogaayeno ma warkubaanlay ahaayeno madaxweynuhu inuu iman doonay sii ogaayeen waxay caddayn u hayaan in madaxweynuhu uu dhinac raacay haynoo sheegeen madaxweynuhu xisbigu waa xisbigiisii waa xisbigii uu aasaasay waa xubin golo dhexe dee kaarkii buu tegey uu soo qaatay xaqna wuu leey xubin kastoo xisbiga maxaa xuseen kalimka hadlaya waxaa ku waajiba inuu tagu soo qaatay kaarkiisa liiskan golaha dhexe iyagaa sameeyey waa liiska iyagu sameeyey waa liiska xeerlaalinta geeyeen liis cid wax ka bedeli karta maaha liis cid wax ku kordhin karta ma aha waa kii ay iyagu sameeyeenay geeyeen xeerlaalinta ay maxkamadda dhigeen ay meel walba dhigeen ha soo qaato ha soo qaata kaarkiisa isaguna maxaa ka hor joogee u diidan jaamac haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo een, xuseen axmed cajiid wuxuu ku doodayaa in dhinac qura uu hawshii maamulanayo marka xisbigii oo qeyb ka midihi maqan tahay hawshana keligiin qabataan oo kaar qaybintii ay iyagu wadaan dhinaciina weliba uu si gaara ugu tirinayo een, isla markaana een, hawshan aana iyagu wax luga ku lahayn ee, arrintaasi miyay idinla toosan tahay horta waxaa wanaagsan in la fahmo hawsha meesha taalla la qabanaya waa maxa hawsha meesha taalla la qabanaya gebagoodu horta waa kaalsamaynta xubnahan golaha dhexe waa xubno la yaqaano sida xubnaha baarlamaanka loo yaqaano xubnaha guurtida loo yaqaano xubnaha wasiirada loo yaqaano waa xubno la yaqaano oo macruufa oon tuugna xadin waxaa loo samaynaya meesha meesha laga dooranayna waa sawirkii kaarka waa la sawiraya iyo kaarka u samayntiisa horta shaqada meesha ka socotaa waa intaa xubnuhuna waa xubna isgaranaya nin waliba liiska halka uu kaga jiro u garanaya xubin waliba markay meesha tagto iyadaa sheegaysaba lambarkeeda sawirkaa laga qaadayaa xubinta kaarkeeda saasay ku helaysa shaqo kaloo horta meesha ka socotoo la maamushaa haba yaraatee horta ma jirta yaan weenay ummadda humaagiyo waxaan jir laga sheekayn inta meesha taalla waa intaasee lagu haya intaana cidda wadaa sidaa uu sheegayo markay yidhaahdeen laba gudo- gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo hawsha xisbiga wada maadaama gudoomiyuhu musharax yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo hawsha wada iyo xogeeye guud ee xisbiga oo hawsha wada markay yidhahdeen labadiinuba waxaa taageersantihiin dhinac baa taageersantihiin labadii kalena soo fadhiisteen labadii kalena way soo fadhiisteen iyagaa haddana iska markay laba cisho fadhiyeen haddana iska tegey cid u diiday inay yimaadaan inay liiskan eegtaan dad dadkan xitaa haddii iminka liiska wax laga bedelo soo maalinta shirka soo bixi maaya waxa la bedelay waxa la kharibay ma dad qarsoomaya ma wax la qarin karaa wax la qarin karayo maaha wax cid wax cid musuqmaasuqa karayso maaha maalinaan garan annagu waxa ay ka cabanayeen waxa uu yahay cidna iminka maantana iminkana diyaar baa loola yahay inay yimaadaan waan gartay guud ahaan ma noo sheegi kartaa tirada golaha dhexe ee kulmiye ka kooban yahay tirada gol- golaa- golaha dhexe kulmiya wuu laba u qaybsamaya golaha dhexe xubno waa xubno gobollada laga soo doorto oo doorasho ku yimaada kuwaas waa laba boqol iyo koob iyo afartan xubnaha kale waxa waa xubnaha sida tooska u soo gelaya waa xubnaha wakiilada golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada kuwaa tiradoodu way isbedbedeshaa oo markuu qofku kuwa ku tag golaha wakiiladuna way isbedeshaa ta golaha wasiiraduna way isbedeshaa oo xubno badanoo golaha dhexe kusoo gelayaa jira golaha wasiirnimada liiskooda kuwa marka u dambaysa waxa laga waxaa laga rabaa madaxtooyada madaxweynaha laga rabaa liiskooda marka u dambaysa inuu soo gudbiyo kuwan baarlamaankuna iyagaa la rabaa inuu qof- inay wada tagaan meesha oo xubin kastoo xisbiga baarlamaankii inay tagto oo dowlata kaarkeeda iyagaa laga rabaa xubnaha laakiin caadiga gobollada laga soo doortaa waa laba boqol iyo koob iyo afartanka kuwan isaway fara badan yihiin oo iyaga laftood boqol boqol iyo dheeraad bay noqonayaan waan gartay farsamo ahaan marka haddii in ka yare ay meesha soo fadhiisato shirku ma furmayaa golaha dhexe oo markaa hawshii ma soconaysaa in musharaxii la doorto mise waxay noqonaysaa in ilaa la soo wada fadhiisto inaanay hawshaasi idiin soconayn dama horta xisbu xeer buu leeyahay dalkuna xeer buu leeyahay shirarku waxay ku furmaan waxa weeye waa kooram oo golaha baarlamaanka markuu kooram joogo wuu furmayaa shirkiisu xeerar bay u sameeyaan waddanka lagu maamulo oo kooramkaa loogu sameeyaa shirkan golaha dhexana waa sidoo kale oo kooramku hadduu joogana wuu furmaya haddaanu kooram jooginna ma furmayo mar maalinta shirku furmaa dee la tirinaya la xaadirinayaa dadka inta joogta hadduu kooramkii leeyahay wuu furmayaa shirku haddaanu dhammaynada shirku ma furmayo xuseen axmed caydiidow een, adoo soo koobaya dooda ad jeclaan lahaa waan ku siin doonaa waktiga waan kuu soo socdaa ha iga boobin ee adoo hadalkiisaasi wixii aad ka odhanayso aada u soo koobaya bal waxaad iiga jawaabtaa mar haddaadaan weli golihii dhexe kulmiyena ku jirtaan islamarkaana aydan xisbigii kulmiye ka bixin inkastoo xukuumaddiis ka casisheen waxaad u doonan laadihiin kaadharka ee aad u tegi laadihiin meesha waxaan ku qiyaasi karaa meeshan horta inaan xisbi maanta kulmiye la yidhaaba inaanu jirin xisbiga kulmiye la yidhaha institution buu ka institutions buu ka kooban yahay shirweynaa ugu sarreeya shantii sannadood buu marqabsoomaa gole dhexaa ku xiga sanadkiibuu ugu yaraan marqabsoomaa institutionkii golaha dhexe institution baabaa'i weeye intii shirweynaha laga soo baxay guddi fulineedoo maalin fadhiistay lama hayo howlahan shirku haddii taariikh loo qabanayo iyo haddii guddi loo xisaarayo iyo haddii cid loo dhiibayo waa go'aamada joogtada ahee ku iman lahaa guddiga fulinta horta xisbi sidaasaanu u jirin institutionkii si loo xaarantinimeeyey guddoomiyihii iyo laba gudoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guud iyo jaamacoo tay talaan jirin sita horta waa intaa inta xisbigii sheegatay soomaalidu waxay tidhaa nin hagoog xumi inuu waxqarsanayaabaa la moodaa maxay u diideen in maxamed kaahin iyo xasan siciid oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xoghayihii xisbiga ahi oo labaduba taageero muuse bixi maxay u diideen maxamed xaaji yuusuf waabeeyo iyo cabdiraxmaan talyanleh oo dhinaca kale ihi inay la hubiyaan liis wixii la rejistergareeyey iyo waxa dambe harsan sida loo qorayo inay la hubiyaan maxaa loo diiday taasaa xaaraan ka dhigaysa shirka sida loo wado taasaa naga hor joogta inaanaan liis qaadan xaggeen u qaataa kaarka yaa meesha igu imanaya yaa iga huba dadka meesha imanaya haddaanan iska hubin ma musharax baa halkaas soo aaminaya marka waxa weeye arrintu dee kaarka layska qaadanuun maayo cidda kaarka bixinaysa qofkii iga horreeyey kaiga dambeeyaba ku aysiisay haddaanan la garanayn oo iyaguna ay og yihiin anigu halkeen tagaa waan gartay aad baad u mahadsantahay xuseen axmed cajiid maxamed xaaji maxamuud waa si fiican baad u maqlaysaa baan filayaa labada mas-uulba doodoodana waad dhegaysatay bal ra'yigaaga orta aad baan ku salaamayaa sahar walaal iyagana aad baan u salaamayaa waynu filaynayoo doodu markay noocaas tahay xaaladda taagana ay aada u adag tahay cabirkii caadiga ahaa ee maskaxdu ay qiyaasisay ahayd in saas oo kale hadalladu u taagtaagmaan lakin an waxaan doonayaa taariikhda kulmiye oo xoogaa inaan ku noqdo oo inta badan aanay ka warramay iyagiyo xaaladii hadda taagneed ay isku hayeen ayaad moodaysa inay wada lakiin dhibaatadu kama iman maanta waxa taagan dhibaatadu waxay ka timid siday xisbigii the formation of the party bay ka timid xisbigu siduu u samaysmo shalay iyo qaabkii uu ahaa shantii sannadood ee uu xukunka hayay iyo sideedii sano ee ka horreysay sida uu ahaa xisbigu xisbiga waxaynu ogeyn axmed maxamed maxamuud selaniyo madaxweynaha hadda jooga ayaa aasaaskiisii ugu horreeyey lahaa waxaana uu aasaasay madaxweynahu muddo dheer siyaasadda kusoo jiray oo labaatankii sannadood ee somalilan ay jirtayba doonaya inuu madaxweyne noqdo xisbigii uu sameeyey markaa madaxweynuhu wuxuu ugu talagalay markaa dadaalkiisi dadaalkiisii iyo kartidiisii iyo siyaasadiisi o dhan inuu xoog ku geliyo in la helo xusbi dawladdaa la dagaalama afrikana waynu ognahay inta badan oo qiyaastaa isaguna maskaxiyin waabu haystayba inay adag tahay dawlad jirto oo dhidabadeedu aasan yihiin in xusbi lagu kiciyo dabeetana mucaarida uu ka guulaysto xusbiga markaa wuxuu u furay in ay u furnaadaan isagoo daydaya dadkii liidska ahaa ama labeenta u ahaa somalilan hadday noqonayaan qoladii wadaadada hadday noqonayaan qoladii mujaahidiinta markaa dalka halgankiisa kasoo qayb qaatay haddii academiciansk iyo dadkii tacliinta lahaa ee waxgalgarinayay noqonayaan hadday miidiyihii noqonayso dhalinyaradii iyo haweenkii dhammaantood xusbiga waa uu furay dabeetana dad fara badan oo kala rayya oo kala afkaara oo kala duwan oo mabaadii kala duwan aaminsan baa xusbigii soo galay markii uu xusbigu sideedaa sano uu ahaa wax allo wixii ka soo dhacay ee odayaal dhaqameedadii iyo siyaasiyiintii ahaa kul udub ka soo dhacana waxay soo gelayeen oo xusbiga main opposition partyga wuxu ahaa somaliland ay lahayd xusbigaa kulmiyu ahaa isna ummadii ilaahay oo dhan baa isugu timid ciddii xukuumadda markaa diidaneeda ka dhacda iyo qof walow siyaasadda markaa wax ka doonaya buu soo galay markii guusha xusbiga uu helay madaxweynuhu qayb ka mida kudlad ka mida ayaabuu qaato weliba inta badan lagu tirinayay inaanay ahayn nimankii taariikhiya markay siyaasada noqoto ama xilligee sanamtaa noqoto ee ay taariikhda isla yaqaaneen ee ay ku suntanaayeen somaliland ku wada suntanaayeen inuu ka yimid ama xusbiga laftiisaba ku wada suntanaayeen badidoodii uu ka yimid lama odhan karo de xuseen ba wuxuu ka mid ahaa raggii xusbiga muddada dheer ku jiray buu ka mid ahaa laakiin badidoodii waa uu ka yimid marka waxa uu xuseen iyo qoladaa hadda joogtay xukuumadda iska casilaysa ay noqday qoladii dheefta kulmiye heshay ee gudaha u gashay xusbiga u gashay dowladnimada gudaha u gashay ee shantii sannadoodba halkaa joogtay madaxweynuhu markaa wuxuu isku dayay mar labaad inuu cararo qoladii kulmiye ku hadhay way sabaabuleen iyaguna waxay ku adkaysteen xusbigii haddii looga tegay inay xusbigooga haystaan oo ay dhistaan markaa laba kooxood oo haddana meel ku wada jira environment ku wada jiro dowladdii xusbigii ka dhalatay iyo xusbiga laftiisii ismay ogolayn muddo dheer oo taa waynu wada ogeyn madaxweynihii markii muddo kororsiimaha ay timid ayaa waxaa dhacday markaa inuu madaxweynuhu tanaasul si u muujiyo qoladii wasiirada ahay gudaha u jiray madaxweyneha ay wada socdeen golaha kabinetka ay ku wada jireen waxay abaabuleen dhinacooda ka abaabuleen musharaxiin bay abaabuleen marka waxa weeye axmed isagu mar walba waa la garanayay in uu siyaasadiisu ay noqonayso haddii uu isagu sharaxan yahay oo musharax yahay inuu wasiirada iyo golihiisa kabinetka ay muddada lasoo shaqaynayay inuu ku dagaalgelayo laakiin haddii aanu axmed sharaxnayn siyaasaddu way ka duwanaanaysaa sidaa oo noqon mayso qoladii xusbiga ee uu meesha kaga yimid ee uu ka qadiyey dowladnimadii ee muddada toddobada sano gaari doonta uu ka maqnaan doono muddo kororsiimaa dhacday leene inuu ka daba tago haddana xusbigii qof kale oo wasiiradiisi ugu qabto marka waa la dareemi karaya madaxweynuhu haddii aanu isagu sharaxnayn dhinaca uu ciiraya ay noqdo war qoladanna dee waxa weeyaan xusbiyahanay ahaayeen oo waxoogii way soo qaateen oo xusbiga waxay ahayd in siyaasad lagu gaadhay ahayd qolada kale hadhaana nasiibkooga ha tijaabiyaan haddii dowladnimada ka hadheen taasi macquul bay u muuqanaysa laakiin gunta hoose ee siyaasaddu halkaasay taallaa in layska hayaa waan gartay aad baad umahadsantahay maxamed xaaji waxaan siinayaa jaamac shabeel waan kuu soo noqon doonaa xuseen axmed caydiid jaamac markaad eegtid analysiska amaba faaqidaadda uu inaga siiyey maxamed halka uu salka ku haya khilaafka kulmiye ma ku raacsan tahay maxaase kaaga baxay oo aad nagu biirin kartaa adoo aada u soo koobaya waa mahadsantahay dooda xuseen baan hortaada ka bixinaya waxaa leeyahay haddii ay uba haysteen oo xuseenu arko in uu xisbigii instituushonadiisi iyo wixiisii aanan shaqaynin oo xisb baabaayu yahay maxaa haddaa wareeriyey may xilkii ummadda ee madaxweynuu dhiibtay uun ummadda u adeegaanay ku hayaan maxaa musharax iyo cid baa maamulanaysa xisbigii iyo doodan kale ay iminka wareejinayaan maxaa ku kalifay uga baahan yihin ba hadday u arkaanba in xisbigii uu iska rawaxay oo xisbigu xisbi rawaxay uu yahay ta waa su-aal u baahan xuseen inuu ka jawaabo kaa taasaa leey tan kale ee ninkan iminka hadlaya wuxuu ka hadlay wixii loojig ahaae biniaadmigu ay arki karayeen ayuu ka hadlay biniaadmiguna wax kastoo socda dee way qiimeeyaan oo wax eega loojiga xagee wax u dhacayaan siday wax noqon karaan waa la eegaa marka waa loojig macquula weeye tanuu ku hadlay sidaa marka waa sidaa waan gartay waad mahadsantahay waxaan imanayaa xuseen axmed caydiid xuseen haye waayo horta su-aashaa jaamac baan ayaan ka jawaabay oo ah maxaa kalifay haddii xisbigu baaba'ay xisbiga tacab baa dee nagaga jira jaamac wuxuu nagu soo biiray labadii kun iyo sideedii markaan guddoomiyaha golaha dhexe ka dhignu nagu soo biiray dee annagu tacab baa horta nagaga jira ka jaamac ka badan xisbigaanu u turaynaa inuu baaba'aa baanu diidaynaa noloshiisaanu u turaynaa ilaa imaka waxaanu ka talinaynaa xisbigu siduu xisbi u noqon lahaa sidii guushiisa dambe loo raadin lahaa qoladanna waxa u muuqata uun inay tartankaa baahuug aan kurug qasab sidii kastay ku qaadan karaanba inay musharaxnimada ku qaataan sidaasaanu horta ku kala duwanna inaan kan kale haddaan doodiisa u soo noqdo taariikhaha dheer uu kasoo sheekeeyey anigu geli maayo laakiin waxaan kusoo koobayaa uun xisbigu labuu noqdo laba dheeftiisi qolo dheefteesii qaadatay iyo iyo qolo laga tegey wararta qolada xisbi laga tegay xusub xaakim bay haydo iyadaaba nooga dheef badnay meesha iyagaaba nooga joogis badnaa intay qaadanayaan maanaan qaadanayn taasi waa taasaan ku odhan karaa gaari kabalihi imaka guri kabalihi imaka halkaasaanaan dhigay bahashi war waxaanu leenahay arrinta dhulka hala dhigo xisbiga waa la wada leeyey xeerarkiisaana loo raacayaa in jaamac shabeel saddexdaad uu meesha ku aaminsan yahay qodob xeer inuu siiyey ha sheega dee haddaanu qodob xeer u sheegin xaaraan buu ku haystaa waad mahadsan tahay jaamac shabeel baan siinayaa arrintaasi an horta saaka taagan maaha waa arrin xuseen guddiga fulintuu ka mid ahaa ee ahayd wakhtigaa hore uu sheegayo inay iyagoo guddiga fulintaa ka hadlaan inayagoo guddiga fulintaa guddoomiya ilahan shirarka noo qaba inay hawshaa qabsadaan iyagaa lahaa anigoo jacashabeel shaqa kuoda kulamaan lahayn kulamanaan jirin hawshaa guddiga fulinta waxaa iminka taagan ee iminka keenay arrintani waxa weeye waa shirka golaha dhexe shirka golaha dhexe siduu sheegayo xuseen hadduu diyaaru ay diyaar u yihiin inay raacaan xeerka xisbiga u yaalla oo diyaar u yihiin in xisbiga wadajirkiisi la ilaaliyo oo diyaar u yihiin diyaar baanu u nahay annaguna waanu gacmo furanna diyaar baanu ula nahay hawsha halka ay yidhaahdaan halkaasaanu doonaynaa in nalaga jaahil saarana diyaar baanu nahay in farta loo saaro wax allayaalo waxaanu iska hortaagayno iyo wax allayaalo waxaanu caqabad kaga samaynaynaa midna ma jirtee diyaar baanu u nahay boqol kiiba boqol iyagoo walaaladaya ah iyagoo saaxiibadaya ah inaanu nidhaahno welcome na tusa halka ay wax ku jiraanba oo meel kastoo ay yidhahdaan halkaasi wax ku jiraanba diyaar baanu hunay in la faaqido waanu jecellahay inuu xisbigu jiro waanu jecellahay wadajirkayaga midnimada xisbiga waanu jecellahay diyaar baanu u nahayo bal ha laga hela iyaga inta xafiisyu leeyahay xisbigu xarumuu leeyahay xafiisyadiisa xarumihiisa intay yimaadaan inay farta ku fiiqaan halkii wax ka tabanayaanba maxamed xaajainaya maxamed waanu aragnaa waanay muuqataa dabcan in jiro khilaaf lagu kala qaybsan yahay xisbiga kulmiye dhexdiisa arintaasina ay keentay inay wasiiradii iscasilaan saameynta ay ku yeelatay khilaafka xisbiga kulmiye uu guud ahaan somalilan ku yeeshay sidee adiga kuugu muuqata aniga laakiin waxay ila ekeyd inay haddii ay tartamayaan iyagoo wasiiradoodii ah oo awoodoodii temporariga ahayd ee marka hore ay kabinetka ugu jireena inay ka dhex tartamaan laakiin hadda waxay u noqonaysaa uun in ay xoojiyeen oo awoodii iyo wixii ay lahaayeen marka hore tartanku ahaa inay ka baxeen oo qoladaa kale ee xisbiga joogtay ay leeyihiin haddana madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba dhinacaasay jiraan uun awoodii ay usii xoojiyeen xisbiguna ma aha markii ugu horreeyay sanoo kale u kala jabo mana siyaasadda dimuqraadiyadda aynu soo amaahanay inaan si wanaagsan inagoo u baran waayo dalkeena waxa ka shaqeeya waa dhaqankii iyo dimuqraadiyadda dibadda inooga timid isna hadda uu xuseen ka dhawaajinaya uu leeyahay xisbiga waa in sharcigu ka shaqeeya xuseen waa nin sharci yaqaan ah uu garanaya sharcigu soo shaqeeyo laakiin dhaqankeenii iyo nidaamkaynu u noolayn ee bulsho ahaan u noolayn ayaa wuxuu saamixi laayay inuu si wanaagsan sharcigu u shaqeeyo waxaa sinaya xuseen axmed caydiid aqoon-yahanka ayaan maxaa ayaan doonaya inaan bal hadalladii si yar kaga noqdo maxaa wasiirnimada looga tegey ee ninkii isu daciifiyey taa waxaan kaa idhi nidaamka presidential systemka ah madaxweynaa la doortaa xubnaha golaha wasiiraduna waa istaafkiisa isagunbay kaaliyaan maa inta uu madaxweynuhu teera ma leh inta uu madaxweynuhu ogolya inuu la joogaa unbuu la joogaya maantuu magacaabi karaa berrituu meesha ka diri karaa horta taasi waa taasoo haddii aragti siyaasadeed lagu kala duwanaaday dee suurtagal noqon mayso in madaxweynaha qofaan ra'yigiisa ku shaqaynayni inuu istaafkiisa ka mid noqdo oo uu tiisa ka meelmarsada halkaa wax kuu suurtoobaya maaha maha lagu eriye unmaad sugtidbaa taasi horta taasi intaasaan ka odhan lahaa weliba dowladnimo aqoon baanay ahaynna iyana waxaan leeyahay waa erey meel ka dhaca waxaan leeyahay ama guruub ha laysu casilo ama qof qof ha laysu casiliye madaxweynehana waxa u bannaan ciddii meesha ka tagtay inuu keensado xisbigiisu haddii waxyeel la gaadhana teeramkiisii waxba yeeli maayaana waa dhammaysanaya xisbi kulmiye laydhaa waxba loo weydiin maayo waan gartay su-aasheedu waxa weeye marka la eego dareenada dadka nagaga soo noqonayay maalmihii ugu dambeysay dadku waxay tuhunsan yihiin inuu jiro abaabul ka qoto dheer musharax madaxweyne oo dhinac ka mida uu madaxweynihii taageero u muujiyey idinka marka ma jirtaa ajanda kan ka fog oo aad leedihiin marka loo eego qaabka abaabulan ee aad xilkii mar qura iskaga wada casisheen dee ajandaha iyagu waxa weeye musharaxuu madaxweynuhu taageero annagu ma wadana dee markay sidaa tahay eenu halkaa kala fadhino ee madaxweynihii musharaxnimadiisa aanu wadnay ka guuray dee annagay noo taallaa xisbiga inaannu ka dhex dagaalanno musharaxa kale aanu keensanaynaa ama aanu ku guulaysanna ama aanu ku khasaarree mase qabno muuse inuu dee musharax noo ahaado ma qabno musharaxii kaleanu dee lena baanu keenayna ajandaha iyagu waa kaade inaan musharax kale ku leenahay meesha saaxaduna dabeedna aan ku tartanna eh sidaanu u heli lahayn saaxadaanu ku wada tartanno taanu ka doonaynaa meeshuna waa taa hadalkanuu jaamacad shabeelleyey maay doontaan liiska oo iska qaataanuun oo ayna yidhaahdaan halkee wax ka xuyin aanu tusne yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay inaanu nidhaahno balna tus maga hebel yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay waa cid noo dhixihay gacanta ku haysaa oo labadeedu aanu ku kalsoonnay waan gartay jaamac shabeel haye horta horta martiduu sheegaya xuseen annagu kamaanaa dhigina isagaa iska dhigay isagaa iska dhigay qof dibad jooga oo shaqadii uu lahaa soo doono waaye oo qabsan waaye horta xuseen cid ka hor joogsatay meesha ma jirto iminkana waxaan leeyahay cid kaa hor joogtaa weli ma jirto haddaad xisbiga ka dhex tartamaysana shaqada qura iminka taalla oo dhabidi ka tahay inaa xisbiga ka dhex tartantaan oo ajandho kale aanu jirin oo idiin qarsooni kaalo kaalarka qaata oo hawshiinna qabsada haddii kale waxa weye de ajandha idiin qarsoon markaad diidaan inaad kaalkii qaadataan shirka lagu gelayay de waxaa la tuumayaa oo muuqanaysa inaa ajandho kale leedihiin marka haddaa ajandho kale leedihin hadda iska badheen oo iska caddaysta haddii kaloo idinka dhab tahay xisbigaanu ka dhex tartamaynaana dee kaaleyo walaalayaal baan idin leenahay kaaleyo qaata kaanarka codkana golaa dhaxaa haya nin weliba nasiibkiisa waxuu ka qaada weeye ta muuse aad leedahay annagu uma qabnana haddaan adigu u qabin tahay annagaa u qabna inuu hogaamin karo dalka oo uu yahay qofka ugu habboon ee dalka maanta hogaamin kara ee xilkaa hanan kara annagaa qabna oo in badan baa nala qabta oo golaa dhaxaa caddayn doona cidda ku habboon maanta dalkayna hogaamiso oo codkaa kala caddayn doona lana yaabo mayno ra'yiga qofka diidan dee qof ra'yigiisa waa u xor idinla yaabo mayno laakiin waxa weeye inta badan xisbiga kulmiye inay muuse haysto inuu yahay hogaamiye sax toosan waan gartay gabagabadaynu ku dhowaanaynaa barnaamijka wakhtigu aad bii noogu gaaban yahay waxaan u noqonaya intaanan maxamed siinin xuseen axmed caydiid maxaad u malaynaysaa arintani halka ay ku dambaynayso markaynu eegno muddada kooban ee ka harhsan golihii dhexe inuu isku yimaado oo shir la qabto oo musharax lagu doorto suurtagal ma tahay bay kula tahay dhinacaaga maxayse arrintani ku gabagaboobi kartaa waxaan u arkaa jaamac dee doodiisa waan arkayaa oo waxaa tala ka taagantay kaalay oo kaarka qaata annagii oo dhinacahoo hawshii gacanta ku haysano oo kelida iyo maamulanayno oo wax shirka imanaya aydaan waru hayn oo dabadda ka joogtaan kaarka aayar xubin xubin u qaatoo shirka fadhiista intaanu idinku doonno wanaanu idinku siinoo kaalaya taasi waxaan u arkaa hadday jaamac halkaa ka taagan tahay jaamac wuxuu ku talagalay inuu garabkiisu unu shirka qabsado markaa ha ku socdaan leeyahay horta wuxuu ka helahay waaye waxaan leeyahay halkay ku dambaynaysaa waxa weeye taa hadduu jaamac ku socdo musharaxa ka soo jeeda matalan axmed cabdi kajande oo degaan ka soo jeeda ilaa tuutowsan tireygii markii doorasha bilaabantay mar walba aqlabiyadda jiidaasi ay kulmiyo ahayd marka la yidhaha saaxad xor ah kaga daga kaga kaga tartami maysid halkaa fariinta ay taasi diri doontaa maxay noqon doontaa marka musharaxiinta kale ee muuse la beesha ah taas oo kale la tuso ee iyaguna xoogga ku lahaa codbixinta marka taa la tuso fariinta codbixiyayaashii ay u diri doontaa maxay noqon doontaa waxaan leeyahay jujuubka halkaa lagu wadaa wuxuu keenayaa garabkaa imaka shirka galay wixii uu u keenay iyo nasiibkii garabka debadda ka noqdaana halkuu taladiisa la maray iyo nasiibkii waxaan u noqonayaa maxamed xaaji maxamuud khaladaad baa ka cabanayaan mas-uuliyiinta kale ee xisbiga kulmiye ka tirsan hase ahaatee iminka hawsha kaadhbixinta aan gacanta ku haynin oo xuseen axmed caydiid wuxuu inoo sheegay inaanu weli kaadhkiisi qaadan isagoo saluugsan cidda hawsha gacanta ku haysa ma kuu muuqataa khaladaad inay jiraan markaasi sababi karta dadku inay qaarkood diidi karaan ee odhan karaan mar haddii hawshu sidaasi ay u socoto bannaankan ka joogaya inta la helayo cid dhexdhexaada yaadse u malaynaysaa cidda dhexdhexaadin karta ee labada dhinacba ay ku qanci karaan inay iyo noqoto si kaararkii loo qaybiyo oo markaa golihii dhexe ay shirkoodii u qabsadaan horta waxa weeyaan waa xusbi qaran oo ay somalilan leedahay dhammaanteed leedahay weeyi laakiin de awoodaha xusbigu gacanta cid bay ugu jiraan waynu ognahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha xusbiga ayaa ugu awood weyn markaynu maanta eegno israacsan oo isku raacsan in xusbigu uu sidan u socdo marka cid kale oo soo dhexgeli karta oo isku soo dhaweyn karta oon iyaga ahayn haddii cidi ay isku soo dhaweynayso xusbiga laisku soo dhaweynayo horta iyaga cidaan hayn iskuma soo dhaweyn karto meel ay odayaal iyo cid kale geli kartana ma aha waxa weeye sida wax u soconayaane ay ay xusbiga ku badbaadaya ayuu soconayaa sidaasay siyaasaddaas u eg tahay qaybi xusbigay soo raaci doontaa qaybina way ka hadri doontaa axsaabta kala geli doontaa laakiin aniga waa aragtidayda waxay u muuqataa inuu jiha doorasho inuu galo oo musharaxii uu soo saaro iyo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka inuu soo saaro ay u eg tahay kaasaan u qaaday umana umana muuqato in day dib usoo laabanayaan oo odhanayaan intay dhulka wax walba la dhigo dib ha loo heshiiyo marba haddii iyagoo golihii wasiirada lagu wada jira taasi ay suuro geli weyday iyagoo banaanka taagan oo iscasilo oo uu aaminsan yahay weliba madaxweynuhu aaminsan yahay inay ku xumeeyeen isaga oo dowladnimadiisii khatar geliyeen oo sumcadiisii khatar geliyeen inuu ugu hiilinayo lama muuqato dee qolada kalena fursad jaanis oo siyaasiya oo dahaba ayaa afka ka soo gashay iyaguna ilama eekayna beerdaraynayaane si wanaagsan ugu faa'iidaysanayaan bay wag tahay waan garta jaamac shabeel haye isla su-aashaasi
xisbigu madaxweynuu leeyahay oday buu leeyahay mustabeeda waa aasaasihiisii siduu maxamed xaaji maxamuud sheegayay waa taariikhdiisii waxay ka mid tahay waxyaabaha laga dhaxlayo axmed maxamed maxamuud siilaayo waxyaabaha laga dhaxlayo ka mid yahay xisbiga kulmiye siduu u sheegayeyna xisbi maaha ku burburaya inta uu meesha joogo burburaya ragga ka dambeeyaana waa rag uu sii tijaabiyey oo tijaabada ka saaray oo inay xisbiga halkaa ka sii wadayaan uu ku qancay weeye xisbigana xisbi waxaa ku baaba'aya maaha boqolaallo way baxeen boqolaallo way soo galeen boqolaal kalena way soo gelayaan xisbiguse wuu taagnaanaya shirkanina sidaa loo iclaamiyey buu u qabsoomayaa saasay xubnihiisii diyaar ugu yihiin awoodda xisbigana waa xal golaha dhexe xubnaha golaha dhexe awoodda xisbigale koox yarna ma laha guddoomiyana malaha celina ma laha xubni golaha dhexna waa u diyaar shirkii inay fadhiistaan wax cid dib uga dhigi kartaana ma jirto marka la fadhiistana go'aanka iyagaa leh ha yimaadaan waa kasoo qaybgal haddii cod isla hayaan meesha cod baa loogu tegayaay hadday halkaa wax ku hoog yihiin oy cod ku hoog yihiin ha yimaadaan dee haddaanay ku hogayna daa iska daayaan xaskalay ku meeraysanayaan halka xisbiga kulmiya wuu shirayaa burburna ilaahayna kuma keeno umana dhowaa doorashada kalena waxaan rajaynaynaa inuu codkii ku soo baxay doorashadii hore cod ka badan kusoo bixi doono xisbiguna wuxuu noqon doonaa xisbi weligii sii jira waan gartay aad baad umadsanta jaamac xuseen baan laba kelmadood siinaya xuseenow haddii ay jirto hadalkaasi aad kaga noqon kartaa oo aada u gaaban horta maxamed xaaji maxamuud maxamed xaaji maxamuud dhowr goor baan aqoonyahanka idhe raalli hayga ahaado waa ku salaamayaa sida jaamacba ka muuqataa iyo fafaalaha socdana ka muuqda adiguna aad anaaliska ku samaysay annagana waa noo muuqataa in xisbigii kala jaban yahay oo garab ku mitiday ama xalaal ha ku geeya ama xaaraan ha ku geeya inuu shir qabsado oo dabeedna sacab laga tumo muuse loo cumaamado taa kuguma diidani waa halkay ku socoto marka lala tartamayaynu eegi ururada dambe inuu ku hadhay iyo in kale doorashada calafkiisaynu ka eegi haddaad taa dan ka leedayna dadka talada wax ka sii haddaad isku filantahna maca salaama aad baad umahadsantay xuseen axmed caydiid ee jaamac ismaaciil jaamac shabeel xuseen axmed caydiid iyo maxamed xaaji maxamuud dhammaantiin waxaan idinka mahad celinaya wakhtiga aadna soo siiseen adigaa mudan sahra waad mahadsanta adaa adiga mudan guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsanaa khilaafka xisbiga kulmiye iyo saamaynta mustaqbalka dambe waxaa nagala qayb galay xuseen axmed caydiid wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cege jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee kulmiye isla haatanna xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunyada islamarkaana falanqeeya oo wax ka qora kuna sugan magaalada london intaynu mar kale dhegaystayaal barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh ammaano alla
waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahra ciidleh oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii amuuraha islaamka barnaamijkeenna ayaa toddobaadkan aan ku eegaynaa bilowgii taariikhda islaamka ee hijiriyada iyo sidii ay ku timid waxaa dhowaan bishay sannadka cusub ee islaamka ee hijiriyada sannadkan islaamka ayaa sannad walba bilowda bisha muxaram ee aynu ku jirno haddaba sida uu ku soo bilowday taariikhda tirsiga islaamka ee bisha lagu xisaabiyo ee ka koobma labaiy tobanka bilood iyo saddex boqol afar iyo kontonka maalmood ayaa waxaa nooga waramaya sheekh maxamed ilaye oo imaamka ah masjid al nuur oo ku yaala magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka colaad aad baad horta colaad umahadsan tahay waana qadiyad muhiima in dadka lagu baraarujiyo taarikhda islaamka iyo taariikhdan hijriga oo aada muddo in badan in la ilaaway akhi haddii aan ku tilmaamo oo aan muxuu ahaa bal sida ay mucarikiintu nimanka taarikhda qora ay warinayaan taariikhdan hijriga ahi waxaa la qoray oo ugu horreysoo la bilaabay waktigii sayidina cumar ibn khataab khilaafada uu hayay ayaa waxay noqotay in yani la sameeyo taarikh hijriga arrin daruuriya waxaana keenaa la yidhahdo sababta lahayd yani siyaabo kala duwan bay u wariyaan asbaab kala duwan bay sheegaan waxaa kamid a yani inay yidhahdaan sayidina cumar khataab baa warqad loo soo diray laleeyahay yani qofkaa deyntiisa waxaa la bixinayaa oo ay muxuu ahaa waktigeeda gaadhaya bisha shacbaan kadib wuxuu yihi shacbaan tee loo jeedaa ma tii hore ma tan soo socota yani arrin noocaasa markaasi daruuri waa in dadka waxay wax ku gartaan loo sameeyaa kuwo kalena waxay werinayaan oo muxuu ahaa taarikhaha ay sheegayaan in sababta ay ahayd yani sayidina abu muuse ashcari oo muxuu ahaa gobolka ahaa mas-uul inuu khilaafada khaliifka lasoo hadlay amiir almuminiin cumar bin khataab oo yidhi waxa weeye dadkan muxuaha caajimta ee aan waraaqaha u diraynaay ma aqbalaan warqad aan taarikh lahayn marka in inaguna taarikh laynoo sameeyo de taarikh sameynaa waa qadiyad muhiima sidaa darteed buu sayidina cumar bin khataab ula tashaday golihiisii shuurada ama golihiisii baarlamaanka ee uu sameeyey una weydiiyey taarikhdaha inaan sameynaa waa daruuri maxaynu ka dhignaayo halkaynu ka bilownaa aad bay u naqaasheen markaa isku weydiiyeen wixii laga dhigi lahaa dad baa soo jeediyey yani dhalashadii rasuulka ha laga dhigo dad baa soo jeediyey ha laga dhigo waktigii lasoo saaray rasuulka dad baa soo jeediyey ha laga dhigo sidaa lakin kulka dambe waxay isku wada waafaqeen oo loo arkay taa yani ugu muhiimsan inay ahayd hijiradii rasuulka usoo hijrooday waayo iyada ayaa kala saaraysay xaqa iyo baatilka iyada ayaa kala saaraysay tamardarida iyo xoogga islaamka muslimiintuna maalintaasay dowladnimo bilaabeen oo ay noqdeen dad jira oo rasuulku yani markuu soo hijrooday madiine soo gaadhay uu qoray muxuu ahaa wasiiqadii dowladnimo ee ugu horreysay ee ummadda muslimiinta inay iskood yihiin oo uu leeyahay almuslimuuna ummatun lixaalihim yani waxa weeyaan muslimiintu waa dad gooniya oo ummadaha ka gooniya cid walbana waxa weeyaan muxuu ahaa gaarlaa kadibna uu heshiis bilaabay inuu la galo dadyoogii hareer ay joogay ama yuhuudaha ama mushrikiinaha ama saaha iyagoo muslimiinta ay dowlad gaaro oo muxuu ahaa asaasiyiin sanadka islaamka ayaa waxaa ku jira bisha barakaysan ee ramadaan oo muslimiintu ay soomaan bisha carafe ee muslimiinta ay soo xajiyaan iyo bilo kale oo leh maalmo fadli badan sida ku xusan qur-aanka iyo axaadiista nebigeenna nabadgelina xariis korkiisa ha ahaatee bilaha fadliga badan waxaa ka mid ah bishan muxaram oo ay ku jirto maalinta cashuuraa oo ku beegnayd tobankii bishan sheekh maxamed ilaye mar kale haynooga waramo ahamiyadda taariikhda islaamka ay u leedahay dadka muslimiinta ah cibaadaadkeenii o dhan baa ku xidhan soomkeenii baa ku xidhan salaadeenii baa ku xidhan salaadaha barkood yani wasegedii baa ku xidhan xajkii baa ku xidhan saa darteed waxa weyan ilahay markii ay weydiiyeen ahilada yasaluunaka can ilahilata qul hiya mawaqitu linaas yani waxa la yidhi muxuu ahaa waxay ku weydiinayaan bilaha siday u dhashaan iyo hawlaha markaasaa la yidhi rasuulka yidhi waxaad ku tidhahdaa yani waktigaad ku xisaabsataan xajkaad ku garataan yani cibaadaadkiina iyo hawliinaa ku xidhan bilahanina waa bilaha yani waktigii ilaahay koomka uumay tawaafaqsan weeye sidii ay ahayd ina ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati walardi minha arbacatun xurum yani waxa weeyaan ilahay waxa u leeyahay yani koonka markii la abuuray labiyo tobanka bilood saasay yani ahayd afar xurmalaana ku jira sidaa tilmaantay yani oo ay kamid tahay bishan muxaram iyo labadii ka horreeyey iyo bisha rajaba ay kamid yihiin marka ahmiyadda ay noo leedahay waxa weeye in cibaadadeeni ku xidhan tahay waxa weeye in muxuu ah sumadeeni ay tahay oo taariikhda iyadaa ummadaha yani ummad walba taarikhdeeda calaamadeeda u ah oo ummadda kale ka duda marka ahmiyad runtii aada u muhiima bay leedahay in la bartahayna waa qadiyad muxuu ahaa lagama maarmaana marna dadku taariikha ma maarmaan oo la ogsoon yahay oo marba waxbaa lagu tirsanayay aadam waxa la yidhi markii jannada laga soo saaray muddo doona waxaa lagu tirsanayay waktigii aadam jannada kasoo baxay baa la odhan jiray ilaa lasoo gaadhay duufaankii nuux nuux markii lasoo gaadhay waxa la odhan jiray yani waktigii duufaanka nuux dhacay intaa kadib ilaa dhalashadii ciise wahaakada sidaa un muxuu usoo wad ilaa aynu taarikhdeena hijriga laga dhigay waktiga hijriga hijrada doorashadeeduna arrin muhiimay ahayd inkastoo taariikhda islaamku ay tahay mid ku weyn dadka muslimiinta haddana waxaad moodaa in adeegsiga kalandarka ama taariikh tiriyaha islaamka uusan ku dhex xooganayn muslimiinta waxaa kalandarada islaamka lagu arkaa oo keliya masaajidda goobaha lagu barto diinta iyo xafiisyada iyo guryaha qaar ka mid a culammada islaamka ee waaweyn waxaana laga yaabaa in qaar badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ayanba kuu sheegi karin durbadiiba haddii aad weydiiso taariikhda islaamka iyo halka ay marayso marka laga reebo ramadaanta bisha carafa iyo bilaha ku xeeran haddaba maxaa ugu wacan inuu daciifo adeegsiga taariikh tusiyaha ama kalandarka islaamka waa kan sheekh maxamed ilaye
barak allah fik horta su-aal muhima yani isticmaalka ka hor taarikhdaasa la tirsan jiray hijriga ciidamo aqoonintoo kale dhulka muslimiinta oo dhan waxaa lagu taarikhayn jiray oo wax lagu qoran jiray oo wax lagu garan jiray taarikhda hijriga laakiin markuu isticmaalku yimiday dee ummad kaa awood badatay oo muslimiintiina la jebiyey waxay noqotay in muxuu ahaa lagu farad yeelo oo muxuu ahaa looga dhigo taarikh looga dhigo taariikhdii kale ee muxuu ahaa ama milaadigeeda ama ethoobiyaankeeda ama maxayga ahayd in muxuu ahaa bilahoodii looga dhigo muxuu ahaa bilo looga dhigo in maalmahoodii maalmo loogu tiriyo in saasay noqotay marka waxa ugu wacni waa jabka iyo dacfiga ku yimiday xadaaradii muxuu ahaa islaamku ay hogaaminayeen ay wadeen islaamka ayd ku timiday weeye lakin hadda waxaan ku dhiirigelin lahayd waalidiinta inay baraan ilmahooda taarikhda hijrigaa baraan muxuu ahaa bilaha baraan wakti kasta uu jooga ay baraan cid kasta oo raad ku leh muxuu ahaa meel dadka wax laga bari karaaba webabka wax qoraya ee wararka qoraya ee howlaan samaynaya inay headlinekooda ku daraan yani waxa weyan maanta taarikhda haddii ay sheegayaan tii baahasha ahayd calal aqal inay tan kalena ku daraan oo waafaqsan ay yidhaahdaan taarikhda hijriga ee waktigaas sasaan kula telina culammadu inay dadka baraan ay xusuusiyaan hadiyo goor maadaama cibaadadooda ka xidhan tahay bilaha baraan wahaakada in yacni aynu taarikhtii dib usoo celinno oo aynu dadka barraay arrin aad muhiiman u arkaa intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka oo aan ku soo qaadannay taariikhda islaamka ee hijriyada waxaana igala qayb galay sheekh maxamed elaye oo imaam ka ah masjid al nuur oo ku yaalla magaalada siyaatal ee gobolka washington dalkan maraykanka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colada xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdiraxmaan xuseen furre barnaamijkaasi umuuraha islaamka ayaa gebagabo ay u ahayd tanii kula dambe saaxiibadani dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantayo isku duuban nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.